Fikirka dheer iyo hal-abuurnimada waliba iyo qaabeyn ku qaada korte horumarinta ganacsiga Markellen Ferry Hagalowga suuqyada, taas oo xilligan ganacsato badan iyo kudeeranah meelfayla hanaas oo keega kadayidahay ganacsatada yaryar ee fadahaya ini meelo faaliyo ku diiran ganacsiga. shantii sane ee lahadhaafi magaalada baydhabo yaa waliba kabadaaye ganacsiyada shalgadiisin hanos oo hano horeeyo jaranga hano ku cusub iyo hano biliiryo baahnayo oo sameeyaan ganacsatada baydhaba ustaad xasan bile oo kumide macalimiinta walkudhigaanta kumida jaamacado magaalada baydhaba yaa sheegay inuu jaranga horumar la taabado karo oo ganacsi eh inuu ku jiraan magaalada baydhabo hanaas oo lamid eh ganacsiyada magaalooyinka horumari taasnii kokoyti fahanka ganacsi iyo waldhidana ganacsatada magaalada baydhaba sanadihii ugu dambeysay weliba shantii sano ugu dambeysay magaalada baydhabo ganacsigeeda wuxuu sameynaya horumar dhan kasta markii loo fiiriya ha noqo dhaqaalaha siduu u kordhayo iyo sidii ganacsiga u socdo u shaqeynaya ha noqoto ha noqoto ganacsiyada cusub ee kusoo biiraya ama aragtooyinka cusub ama hal abuurada cusub ee kusoo biiraya ha noqoto oo iyagaba aada u badan ha noqoto ballaarinta ganacsidii hore waxaa arkaysaa yani ganacsiyo hore hore oo waagii hore laga yaaba inay aada u yaraayeen laakiin hadda la ballaarinayo oo isbedel fiican lagu sameynaya arkaysaa ha noqoto nidaamka maamulka ama lacagaha iyo nidaamkaas ha noqoto ha noqoto bengiyada oo magaala kusoo kordhayo oo iyaga nafsadooda sameynaya fursado ganacsi ku sameynaya ha noqoto ha noqoto in dhalinyaro badan oo wax bartay iyaga hadda ay kusoo biirayaan ganacsiga haba iska yaraatay kan laakiin haddana bilaaw fiican lamaleh ha noqoto waxyaabaha kaleo aada looga faa-ideysan karo waxaa kamid nidaamka maqaayidaha iyo hoteelada iyo saasoo kale aada u kordhaay yacni waxyaabaha kale aada u kordhaya waxaa kamid eh oo ganacsiga faa-iida u leh inay dadka fahmayaan nidaamka xayisiinta iyo nidaamka suuqgeynta iyo hagaajinta yacni qofku meesha uu ka ganacsanaya inuu qurxiy iyo soo dhaweynta macaamiilka iyo yacni waxaa jiro waxyaabo badan oo waagii hore todoba sano sideed sano ka hor dhinaga kalaada ustaad xasan bileh yaa ku werbiya sidanka fudud ee laka hormari karo ganacsiga iyadoonayo jaraan in dadka hansho ee fadawa inayoo bilaaban ganacsiga iyo ku fikiraan in lambaahda karo beesa badan amaba in la geliyo wakhti dheer si lan hela ganacsi horumarsana
aragti ganacsi oo suuq leh oo dadku adanaynayaan aragti ganacsi markii la leeyahay marka oo qofka la imaanaya de iskagama soo waxyoonaya ama iskagama soo dhacaysa waxaa la rabaa in qofka uu cilmi baaris sameeyo waxaa la yidhahdo market research wax la dhaha yacni in suuqa soo baaro maxaa suuqa ka maqan uu dhaho maxay dadka rabaan inuu dhaha maxay dadka rabaan mararka qaar see lagu ogaana waa meesha ugu fudud inta badan ganacsato dadka waxaa la dhahaa waxyaalahooda waxaa kamid ah asiga naftiis tusaale kale wax baad rabi kartaa sheyga kugu soo dhacay ina soo iibsato sheygia suuqa ka raadisay waa ka waaysa micnaheed waxay tahay inuu suuq sheegaan jirin dad badan ay rabi karaan ama saaxiibada ama dadaa iska sheegaya arkaysa ama adiba inaad stressma soo baarto marka waa in qofka horta suuqa soo baara uu ogaadaa maxaa suuqa ka maqan suuqa maxaa ka maqan markuu soo ogaado waa idul inuu ka jawaabi karaa dadku waxaan ma rabaan yani demandiga wax la dadka wax ma dalbana ma rabaan ma gadan karaan hadday la helaan yani asagoo qarash ka fiirinaya quality ka fiirinaya rabitaan ka fiirinaya inuu dhaho marka markuu horta fikir soo helo kadib uu fikirkaas u dhaho qarash muu heli kartaa intay ku bixi kartaa marka marka hal abuur laga hadlaayana dadkeen hadda inta badan waxaa laga yaabaa dhalinyarada inay u fahmaan wax cusub in loola imaado laakiin hal abuurka waxaa la yidhahda in wax cusub kaliya loola imaado maaha hal abuurka waxaa ka mid ah wax hore u jiray oo laakiin aanan horumar samayneyn horumar lahayn in horumar la imaado tusaale kale ganacsiga hore u jiray ehelkaada ama qof saaxiibkaa ganacsi lahaa ama qof garanaysa ganacsi lahaa ganacsigiis asiga aqoon badan ma lahayn ama ma fahamsanayn suuqa waa ka tahalle marka in adiga fikir u keento oo tirahdno ganacsigan saana lagu horumari karaa